alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin salى اllah wslm wbaaraka calى cabdihi warasuulihi muxamadi wcalى aalih wصaxbihi wslama tasliima kaiira kitaabu salaami salaanta kitaabkeedii weeye asalaam waa magaca magacyada ilaahay ka mida jela wacalaa qur-aankana wuu ku soo arooray asalaam wa huwa asalaamu cala alxaqiiqati saalimun min kuli maa caybin wa min nuqsaani macnihiisuna waxa weeye allaha jela wacalaa naqsi iyo dhantaalnaan oo dhan ka badbaaday dhammayska tiran addoomihiisana aafaadka ka nabadgeliye ka badbaadiya salaantani marka waxaa kaloo noqonaysaa bimacna salaama nabadgelyo aafaadka iyo dhibaatooyinka iyo ceebaha in laga nabad galo kelmaddanna waa kelmad qiimo badan oo ku tusaysa nabadgelyo iyo isjeclaan iyo isufuraan iyo in khayrka la isla doonayo sidaa awgeed baa islaamku faray in salaanta la faafiyo oo la isa salaamo ajar badanna ilaahay jala wacalaa arrintaa uu ku bixinayaa baabu fadli salaami waalamri biifshaa'ihi salaantu fadligay leedahay iyo farista laysfaray faafintiisuu baabu yahay qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka iimaanka lahow laa tadkhuluuha gelina buyuutan guryo guryahaasoo kayra buyuutikum guryihiina aan ahayn xataa tastaanisuu ilaa idan aa ka dalbataan ay tasta'dinuu oo wa tusallimu aada salaantaan calaa ahlihaa ehelkeeda guri aanad lahayn ha iska gelin ilaa aada isti'daan iyo salaan labadaasi aada la timaado waayahay wa qaala tacaalaa waxaa kaloo rabbi yidhi fa idaa dakhaltum marka aada gelaysaan buyuutan guryo wsalimuu salaama calaa anfusikum nafihiina salaama taxiyatan salaan salaantaasoo min cindi illaahi ilaahay aftiisa ka ahaatay oo mubaarakatan la barakeeyo khayrkeedu badan yahay oo dayibatan wanaagsan guryo markaa gelaysaan salaama aayadda qeybteeda horena rabbi wuxuu kaga warramayay guryaha ay u bannaan tahay qofku inuu wax ka cuno markaa calaa anfusikum waxaa looga jeedaa guryaha a gelaysaan dadka jooga iyo ehelkeeda salaama waxaana laga tilmaamayaa dadka muslimiinta ahi say isugu xidhan yihiin isu jecel yihiin taa iyadoo la muujinaya calaa anfusikum rabbi tilmaamay jala wacalaa waay macnuhu ma aha inuu qofku odhanayo assalaamu calaya ama assalaamu calayna oo kale macnuhu waxa weeye ehelka iyo dadka jooga salaama wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi waidaa xuyiitum haddii laydinku salaamo bitaxiyatin salaan faxayuu ku salaamo biaxsana minhaa mid ka wanaagsan oo ugu jawaaba mid ka fiican aw rudduuhaa ama iyadii un celiya oo mumaasalo la yimaada oo macnihii wixii laydinku salaamay lafdigii laydinku salaamay uun celiya taasiyadu waa waajib ama kaba sii kordhiya oo ziyaado la yimaado oo ziyaado in lala yimaadana waa mustaxab weeye laakiin intii lagugu salaamay in laga yareeyo may taasi saab maaha hadduu qofku idhaahdo tusaale ahaan asalaamu calaykum ku idhaahdo ugu yaraan waa inaad tidhaa wacalaykum asalaam haddaad raacisa wacalaykum asalaamu waraxmat ullaahna ka sii fiican oo biaxsana minhaadaasay noqonaysa wabarakaatuhu haddaad raacisana sidaasi leeg waqaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi hal ataaka ma kuu yimi xadiidu dayfi ibraahiima almukramiin warkii martidii nebi ibraahim u timi a almukramiina la sharfay xagga ilaahay jalla wacalaa laga maamuusay len malaa'ig qiimo badan bay ahaayeene warkaasi ma kuu yimi ama nebi ibraahimba uu soo dhoweeye uu karaameeyey id xilli dakhaluu ay u galeen calayhi nebi ibraahim korkiisao faqaaluu ay yidhaahdeen salaama waanu ku salaanay salaan qaala wuxuu idhi salaamun nabadgelyo ama salaani ay calaykum korkiina ahaato marka aayaadkaa waxaa laga qaadanayaa marka guryaha la galaaye in la salaamo cidda joogtaa qofku markuu dad u yimaadana inuu salaamo walaalihiisa muslimiinta markuu meel ugu yimaado meeshay doonto ha noqoto inuu salaamo waay weliba salaanta in la faafiyo oo aan marmarun lala imane lagu dadaalo in la faafiyo aada iyo aada loola yimaado qaala wuxuu uhi wacan cabdillaahi bni camr bni اlcaasi radia allahu canhuma ana rajula nin baa sa'ala rasuula اllahi rasuulka ilaahay weydiiyey salى اllahu alayhi wasalama أy الإسلاam khayr ay أyu khiصaal الإسلاami khayr khasladaha islaamka maxaa ugu fiican oo ugu khayr badan xadiidkan horena waynu usoo maray qaala wuxuu uhi tuطcimu طacaama ay an tuطcima inaad dadka siisood ku quudisaa طacaama cuntada taqra'u salaama ay wa an taqra'a iyo inaad ku akhrida asalaama salaanta oo aada salaamto calaa man carafta cidda aada garanaysa iyo waman lam tacrif ciddaanad garanahaynba muttafaqun calayh markaa tucimu iyo taqra'udaa isku cadfani waa antiibaa xadfan marka lasoo qadarana an tucima iyo an taqraa wa an taqra'a bay noqonaysa horena waynu u soo mara marka cuntada oo dadka la siiyo oo ciddii baahan ee gaajaysan cuntadaasi lagu baahi tiroo lagu gaajo tiraa iyo salaanta oo la faafiyaa wanaaggay leedahay iyo inay khasladaha islaamka ugu khayrka badan ka mid yihiin baad arkaysa kadaalika salaantu kuma gaar aha uun cidda la garanayo bal salaanta dadka muslimiinta ah oo dhan waa la salaamaya qofkii kaasoo horbaxa ama aada la kulantaba ama aada garatid ama yaanad garanin waana qalad ama waa mafhuum qaldan oo dadka qaar ay aaminsan yihiin in garashanu la ysu salaamo oo dadka qaar baa daad salaanto ka odhanaya talow miyuu qofkaasi garanaya ama waabay ku weydiinayaan wax ka miyaad garanaysa ya mee ku garan maayo laakiin dee xaqa islaamkan gudanaya salaanti maxay ka mid tahay xuquuqda ay dadka muslimiinta ahi isku leeyihiin bay ka mid tahay waay markaa salaanta waa inaan laga dhigin weji garasho oo qofkaad yaro weji garanaysa ama aad caadi u garanaysa uun aan lagu koobina dadka muslimiintaa waa in la wada siiyo qaala wuxuu uhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu yacni nebiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi nebigu lamaa khalaqa allahu ilaahay markuu abuuray aadama aadam sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu ku uhi idhab tag oo fasalim salaam calaa ulaa'ika kuwaa salaam nafarin koox baa loo tilmaamay nafarkaasoo min almalaa'ikati malaa'igta ka midoo juluusin fadhiya marka ulaa'ika waa ismu ishaare weliba waa ismu ishaare baciida soo maha inay ka durugsanaayeen baa markaa halkaa laga qaadanaya fastamic dabadeeta dhegayso maa yuxayuunaka waxa ay kugu salaamaan dhegayso ay kuugu jawaabaan fa innahaa maxaa yeelay waxa ay kuugu jawaabi doonaan taxiyatuka salaantaada weeye adiga iyo wa taxiyatu duriyatika duriyadaada iyo wixii kaa beerma ee dad ah salaantooda weeye markaa taasi waxay inoo tilmaamaysaa salaantan islaamku walaalayaal inay tahay shay qaali ah isla markaana shay qadiimah oad arkaysa halka ay ka soo bilaabantay waagaasay soo bilaabantay ilaa weligeed mashruuc bay ahayd saasaanay u soconaysa ilaa jannada sidaa awgeed waa in lagu dhego oo aan lagu bedelan kelimaadka kale iyo waxyaabahan kale dadku imika aada u isticmaalaan galab wanaagsan iyo habeen wanaagsan iyo subax wanaagsan iyo maalin wanaagsan iyo waxyaabaha noocaasa in salaantii sharciga ahayd lagu bedelaa sax ma aha hadalladaasoo soomaali lagu odhanayo ama luuqadaha kale lagu odhanayo ama carabi ha lagu idhaahdo ama ingiliish ha lagu idhaahdo ama wax kale ha lagu idhaahdo may labada qof ee muslimka markay kulmaanna waa inay isa salaamaan markay sii kala tegayaana hee waxa waaye assalaamu calaykum baa la odhanaya salaam baa lagu kala tegaya marka la kulmona salaam baa lagu kulmaya laakiin habeen wanaagsan iyo subax wanaagsan iyo galab wanaagsan iyo nooli kulantee iyo ya bay lagama yaabana sheekh waa qadiim salaantan islaamku faqaala wuxuu dabadeeta yidhi aadam calayhi salaam assalaamu calaykum buu ku salaamay assalaamu calaykum nabadgelyo korkiina ha ahaato taasi markaa waxay keensanaysaa bay leeyahay ahlucilmigu ilaahay baa baray siduu u salaami lahaa ilan ilaahay baa waxyaaba baray waxyaaba badan baray nebi aadam ama waxaabuu ka qaatay lafdigaa idhab fasallim taasuu ka qaatay waay assalaamu calaykum buu ku yidhi faqaaluu waxay idhaahdeen iyagoo u jawaabaya assalaamu calayka assalaamu nabadgelyo calayka korkaaga haata iyo waraxmat ullaahi raxmadda ilaahay fazaaduuhu waxay u kordhiyeen waraxmat ullaahi bay u kordhiyeen ma fahamta markaa maxay soo gelaysaa waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minhaa aday soo gelaysaa waayo lafdigaasay iyagu ugu kordhiyeen mutafaqu calayh marka la leeyahay assalaamu calaykum waa maxay macnaheedu macnaheedu waxa weeye assalaamu ma magac ilaahay baa looga jeedaa mise waxaa looga jeedaa ismasdaro bimacnaa salaama ah labada waa iska noqon karta haddii magac ilaahay looga jeedo waxay noqonaysaa assalaamu allaha salaamkaahi calaykum ay raqiibun calaykum waa mid dee idin ilaalinaya oo idinoga oo idinla socda ama muطalicun calaykum waa midin idin daalacanaya allihii salaamka ahae wax nabadgelin jira isaguna waxa weeye ka nabadgalay ceeb iyo aafo oo dhan ayaa idin daalacanaya oo raqiibkiina ah ama lasoo qadaro xifdu iyo baraka iyo wax la mid ah assalaamu calaykum ay xifdu salaami allaha salaamkaa ilaalintiisu calaykum korkiina ha ahaato soo ma aragtid ama macnuhu waxa weeyaan magac ilaahay loogama jeede e assalaamu bimacnaa assalaamatu baa looga jeedaa assalaamu calaykum ay assalaamatu nabadgelyo aafo iyo dhibaato oo dhan ah ka nabad gashaan calaykum korkiina ha ahaato markaa sidii loo dhigaba waxa weeye waa waa duca weeye qاaل wuxuu uhi وعn أbي cmاaرةa الbrاء بن عازب رadي الله عanهma qاaل أmrnaa rasuul الlahi slى الlaه عalيه وasلم بسبع rasuulka ilaahay todobuna faray ka bedelo biciyaadati lmariidi mariidka qofka xanuunsanaya inaanu bookhanu nafara watibaaci ljanaa'izi janaasooyinka inaanu raacnu nafara wa tashmiiti lcaatisi qofka hindhisa in loo duceeyo ayuu nafaray alxamdu lilah idhaah oo yarxamuka allaahu lagu idhaah wa nasri daciifi qofka daciifka ah in loo hiiliyo loo kaalmeeyo ayuu nafaray marka nasru daciifka waxyaaba badan baa soo gelaya ma garata madluumkan soo socda qudheedu way soo hoosgelaysa waxaa kaga soo hoosgelaya inaad wax la qabato u kaalmayso kaa curyaanka ah ee baaskiiladda ama bahasha yar saaran haddaad ku riixdo soo ma aragti haddaad waxaan u qaban kara inuu soo qabato hadaad wax la qaado hadaad caawiso waxaasoo dhan baa soo gudagelaya iyo wa cawnilmadluumi ka la dulmiyey in la caawiyo marka labadaa cibaaro nasri daciif iyo cawni lmadluum iyoma caamsan baynu ka hore ma fahamte oo cawni lmadluum ka la dulmiyayo cadowgiisu dulmiyaayo in la caawiyo oo ciddaa dulmiyaysa laga qabtaa nasru daciifkaasay soo gudagelaysa oo ay ka mid tahay wa ifshaai salaami iyo salaanta in la faafiyo shaahidkuna waa halkaa weeye waay oo waxyaabuu rasuulku faray calayhi الsalaatu wasalaam iyo xuquuqda ay dadka muslimiintaha isku leeyihiin ayay ka mid tahay wa ifshaaءi الsalaam salaanta in la faafiyo dadka la salaamo wa ibraari اlmuqsimi iyo qofka dhaarta in markaa dhaarta waxa weeyaan loo fuliyo loo oofiyo oon xinhi iyo wax la mida lagu kelifay mutafaqu calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay hada lafdu ixdaa riwaayaati اlbukhaari wahada lafdu ixdaa riwaayaati اlbukhaari horeynu xadiidkan usoo maray waxyaabihii uu rasuulku nahiyeyna weliba iyagoo la socda shaahidkuna waa halkaa wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalama laa tadkhuluuna aljannata jannada geli maysaan xataa tu'minuu ilaa isjeclaataan laa tadkhuluu baa qoran nusakha maطbuuca ah laakiin wuxuu leeyahy muxaqiqani waa khaطa sida saxda ahina waa laa tadkhuluuna in nuuntii la sugo sidaasaa makhduudka ku sugan buu leeyahay صaxiixa saxiixa muslimkana waafaqsan sida ku taalla waayo laadani meesha ku taallaa naahiye maahae waa naafiye weeye soo maqlimaysa dee laada naafiyada ahina ficilka mudaaric ma jasmiso laada jasmisaa waa tee waa naahiyada weeye macnuhuna dee wuu yar kala duwanaanayaayo haddii naahiye laga dhiga waxay noqonaysaa laa tadkhuluu ha gelina bay noqonaysaa aljannata jannada ha gelina xataa tuminuu ilaa iimaan la timaadaan jannada ha gelina ma fahamte dee macnuhuna waxa weeye saa maaha eh waa laa tadkhuluuna ma gelaysaan yani rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ka waramayaa oo uu meesha ka saarayaa cidaan iimaan lahayni inaanay jannada gelahayn waay laa tadkhuluuna ma gelaysaan dad yahow aljannata jannada xataa tu'minuu ilaa iimaan la timaadaan qof aan iimaan lahayn jannada ma galo ina allaha xaramahumaa qaaluu ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin walaa tu'minuu iimaanna la iman maysaan macnihii kaamila xataa taxaabbuu ay xataa tataxaabbuu ilaa iska jeclaanaysaan meesha laba to-ood baa ku wada jira oo mid ahaan baa la jaray min baabi xadfi ixda taa-in weeye ilaa iska jeclaanaysaan awalaa adulluku ma idin tusiyaa calaa shayin shay idaa facaltumuuhu haddaad samaysaan taxaababtum aa isjeclaanaysaan jawaabtu waa haa afshu salaama baynakum afshu salaama salaanta ku faafiya baynakum dhexdiina rawaahu muslim muslim baa wariyey marka xadiidkana wuxuu inoo faa'iideeyey salaanta oo dadka muslimiinta ah ay dhexdooda ku faafiyaan wuxuu sababu yahay inay markaa isjeclaadaan inay isjeclaadaanna waxay sababu tahay iimaankoodii inuu he quwoobo iimaan inay leeyihiin inay jannada galaan bay sababu tahay marka waa arrin lagama maarmaana salaantii in dhexda dadka muslimiinta lagu faafiyo qaala wuxuu uhi can abi yuusufa cabdilaahi bni salaamin radia allaahu canhu waxaa saxaabigaa laga wariyey qiimaha badnaa israa'iiliga ahaan jiray waagii hore qaala inuu yihi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi rasuulka ilaahay baan maqlay salى اllahu alيه wasalama yaquulu xaaluu leeyahay waa min ahli اljanna saxaabadii jannada loogu bushaareeyey buu ka mid ahaa yaa ayuha الnaasu dad yahow markii ugu horeysay rasuulku madiine uu yimi uu la kulmay ayuu sidan markaa rasuulku lahaa ayuu sidan ka maqlay oo markii rasuulku madiine usoo hijrooday calayhi الsalaau wasalaam waxyaabay ugu horreeya dhagaa dadka uu maqashiyey bay arrimahana ka mid ahayn yaa ayuha naasu dad yahow afshu salaama salaamta faafiya oo aطcimu acaama cuntadana dadka siiya oo maaragtay dadka raashimiya cunto siiya oo silul arxaama qaraabadana xidhiidhiya wasalluu tukada wannaasu xaal dadku niyaamun ay hurdaan kolka habeenkii dadku ay hurdaanna tahajudo oo salaada tukada tadkhulu اljannata bisalaamin waxay ka dhigan tahay in facaltu maa dukira waxaa la sheegay haddaad samaysaan oo qabataan hee tadkhulu ljannata jannada waxaa ku geli doontaan bisalaamin salaan iyo nabadgelyo ayaa ku geli doontaan rawaahu tirmidiy waqaala xadiidu صaxiixu tirmidi baa wariye xadiid saxiixan uu ku sheegay waana sidaa uu sheegay oo xadiidkani waa saxiix weeye waayahay marka waxyaabahaasaa salaanta rasuulku ugu horreysiiyey ayaa keenaya jannada in la galo qaala wuxuu uhi wacan iطufayl bni ubay bni kacbin waxaa laga wariyey taabicigaa la odhan jiraa طufayl oo ubay ibnu kacab inankiisii ahaa saxaabigii qaariga ahaa min quraa'i saxaaba ka mid ahaa radia allaahu canhu annahu kaana wuxuu ahaa saxaabigaasi taabicigaasi markaa طufayl oo ina kacab ina ubayi isagu saxaabi maahay waa taabici annahu kaana wuxuu ahaa yaأti mid u yimaado cabdالlahi bna cumara cabdاllaahi bna cumara cabdillaahi bni cumar buu iman jiray fayaqduu macahu wuxuu ula kici timi jiray fayaqduu wuxuu u kici jiray macahu xaaluu maciisa yahay oo uu la socdo ila suuqi suuqa ayuu ula kici jiray marka fayaqdu waa min alquduwi oo quduwigaas lahaan waxaa la idhaahdaa in la yarka laho oo waagu markuu beryo ilaa soo bixista cadceedda inta udhaxaysa socodka la socdo ayaa la idhaahdaa soo ma aragti hadaa laakiin isticmaalkaa ku batay oo waxaa kaloo loo isticmaalay muطlaqu الdahaabi waاlinطilaaq macnihii tegis oo dhan qofku gooruu doono tago ama geli horo tago ama gelin dama ama duhur wakhtigu doono ha dhaqaajiye tegisoo dhan baa loo isticmaalo saasaa isticmaal badan ee dadku aada loogu isticmaalay markaa sharaxa wuxuu ka odhanayaa ibnu callaanku in tegis un looga jeedaa daahir halkan ah fayaqduu macahu ila suuqi suuqa ayuu la tegi jiray qaala wuxuu uhi faidaa qadawnaa ila suuqi suuqa marka aanu tagno lam yamura ma soo mari jirin cabdullaah cabdullaahi ma soo mari jirin calaa saqaain alaabalaabeeyo ma soo mari jirin iyo walaa saaxibi baycatin mid maaragta waxiibinaya toona saqaadku waxa uu odhanayaa huwa aladii yabiicu saqaطa almataac wa huwa radi'uhu wa xaqiiruh waa qofka iibiya alaabta yaryar ee guraangurka ah ee maaragtay iska liidata waxyaabaha yarare qur-aangurka ah ee qiimaha hoose qofka iibiyo weeye mid waxaa iibinaya ma soo mari jirin iyo walaa saaxibi baycatin mid wax iibinaayo yaro nafiis oo qaaliya toona walaa miskiinin iyo miskiin baahan toona walaa axadin axadna ma soo mari jirin ilaa sallama calayhi wuu salaami jiray suuquna had iyo jeer dee waa meel dad badan oo dad lagama waayo qaala طufaylu طufayl wuxuu ihi faji'tu waxaan u imi cabdallaahi bna cumara cabdilaahigina cumar baan u imi yowman maali fastatbacanii wuxuu iga dalbay inaan u raaca ila suuqi suuqa inamari suuqa i raac buu ihi faqultu lahu waxaan ku ihi maa tasnacu maxaad ku samaynaysaa bisuuqi suuqa maxaad macnihi ka doonaysa wa anta adigoo laa taqifu aan isdul taagahayn cala lbayci eyb walaa tas'alu aan weydiinahayna dadka haysta can isilaci alaabta wixii soo galay iyo waxay maraysa iyo wixii la mida walaa tasuumu isla markaana aan ku gorgortamahayn biha ay bisuuqi suuqana aan ku gorgortamahayn walaa tajlisu sidoo kale aan fadhiisanahayn fii majaalisi suuqi majaalista suuqa iyo meelaha suuqee la fadhiistana aan fadhiisanahayn maxaad ka doonaysa macnihii suuqa la yskama aadee ujeeddooyin baa loo tagaaye haddii ujeeddooyinkii loo tegi jiray aanad u tegahayn maxaynu suuqa ka doonnaa baan idhi buuri suuqa ama waxaa loo tagaa qofku inuu wax ku soo iibiyo ama uu wax ka soo iibsado ama waxa weeyaan alaabooyinka yaalla uu soo ogaado soo arko nooca la keena iyo waxa maqan iyo waxa yaalla iyo waxa soconaya ama uu qiimahooda soo ogaaduu soo baayaco ya ama inuu halkaa fadhiisto oo uu si uu waxyaabaha u arko uu dee halkaa ka soo yar sheekeeyu dabeetana soo noqdo wa aquulu ay wa qultu lahu baa macnuhu noqonaya halkaa aquuluda ah dee hadalka horuu daba socdaa waaquulu ay waqultu lahu waxaan ku lahaa ijlis binaa ina fadhiisi haahuna halkan ina fadhiisi nataxadau aynu sheekaysanay faqaala wuxuu ihi yaa abaa baطnin war caloolayow wa kaana طufaylu طufaylna wuxuu ahaa daa baطnin calool midu saaxiiba marka waa naanays aan looga jeedin in lagu ceebeeyo ama maaragtay lagu liige eh waxaa looga jeedaa iska taladuf iyo kaftan ahaan bay iska tahay iyo in maaragtay wax loo faa'iideeyeba qaala wuxuu hi yaa abaa baطnin war caloolayow bay ka dhigantay wa kaana طufaylu daa baطnin buu ahaa calool buu lahaa baa layihi waxoogay soo dee iskumay sinayn soo jeedkiisaa iskumay sinayne calooshiisaa soo yara ma garanaysa inamaa naqdu waxaynu u tegaynaa un suuqa min ajli salaam salaanta darteed baynu suuqa u tegaynaa ujeedooyinka aada sheegtay midna ma lihin laakiin ujeeddo kale aynu leenahy ujeeddadaas waa maxay waa salaan nusalimu waxaynu salaamaynaa calaa man laqiinaahu cid alla cidaynu la kulannaynu salaamayna ajar intee leg buu markaa guranaya markuu xagaag kaga bilaabo kolba qof salaam kolba qof salaam kolba qof salaam kolba qof salaam deetana hadhow ka noqdo isagoo intaa soo qof salaamay ajar intee leeg buu shaqaystay kulat way badanta qaala wuxuu hi rawaahu maaliku fi lmuwaطa'i biisnaadin صaxiixi imaamu maalik baa wariyey kayrkiina waa wariyey waana sidaa uu sheego xadiidku waa xadiis صaxiixa wey marka in salaanta la faafiyo ayaa xadiidkaasina tusaya saasaana saxaabigu radi allahu canhu ee uu samayn jiray waxaanay u badan tahay inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam arintaa kala kulmay ama ugu yaraan axaadiidtan sheegaysa salaanta in la faafiyo ku camal falayo baabu kayfiyati salaami wuxuu baabu yahay salaanta kayfiyadeeda kayfiyada salaanta loola imanayo waaya dee kayfiyad bay leedahay oo dhankii la doono lagaga tegi maayo moogta yustaxabu waxaa la suneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo almubtadi'u ka bilaabaya bisalaami salaamta ka bilaabaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu iyadoo kaamila waa taas asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh sidaa inuu idhaahdo oo fayatii uu la yimaa fayatiye uu la yimaado ama fayatii wuxuu la imanayaa bidamiiri اljamci damiiruljamci buu la imanayaa calaykum buu odhanaya wain kaana almusalamu calayhi ciddaa la salaamayaa haba noqoto waaxidan qof keliye asalaamu calaykum inuu idhaahdaa akmala iyadoo qofka keliya asalaamu calayka in la idhaahdana ay bannaan tahay wayaquulu lmujiibu ka jawaabayaana wuxuu odhanayaa wacalaykum asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatu calaykum asalaam oo keliya ka bilaabi maayo eh sida akmalka ah ee fiicane waawdaasuu raacinaya wacalaykum asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatu fayaأtii wuxuu la imanayaa biwaawi اlcaطfi waawdaa waawulcaطfiga a buu la imanaya fii qowlihi wacalaykum waawda ayuu raacinaya hadda ma garata waawdaa inta badan waa laga tagaa laakiin sida fiicani waa in la raaciyo o lala yimaado waana laga tegi karaayo in lala yimaadaa waajib ma aha taana waxaa u daliila xadiidkii hore abi hurayra ee baabka xaggiisa ah hore kitaabka ku jiray lamaa khalaqa allaahu aadama xadiidka akhirkiisa maxay ku yidhaahdeen malaa'igtu nebi aadam markuu salaamay waalay waalay wacalayka asalaam kumay odhan ee maxay yidhaahdeen uun assalaamu calayka bay idhahdeen waa umay raacin waraxmat ullaahi waay marka wowda waa laga tegi karaa laakiin in la raaciyaa fiican oo qofka jawaabaya ama salaanta ka jawaabaya uu raaciyo qaala wuxuu ihi wacan cimraana bni xusayni wacan cimraana bni اlxusayni radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi jaa rajulu nin baa u yimi ila nabiyi nebiga salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu rasuulku wuxuu ihi ninkii markaa asalaamu calaykum radda calayhi rasuulku waa ka celiyey uma jalasa dabadeetana wuu fadhiistay ninkii faqaala nabiyu nebigu wuxuu ihi salى اllahu alayhi wasalama cashrun toban ajar buu helay uma jaa aakharu haddana mid kalaa yimi oo faqaala wuxuu uhi assalaamu calaykum waraxmat ullah waraxmat ullaahi buu raaciyey waradda calayhi waa ka celiya rasuulku fajalasa wuu fadhiistay faqaala wuxuu uhi cishruuna labaatan ajar buu helay uma jaa aakharu haddana mid kalaa yimi oo faqaala wuxuu uhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waradda calayhi wuu ka celiyo fajalasa wuu fadhiisto faqaala wuxuu yidhi halaaثuuna soddon buu helay ajar waay oo sida markaa kaa hore assalaamu calaykum ku gaabsaday tobanka uu helay waxa weeye asalaamu calaykum hal xasano ayaa lagu helaya xasanaduna waa waalxasanatu hee bicashri amhaaliha halka xasanana toban baa lagu bixinayaa markaa saasay toban ku noqonayso kii waraxmatullaahi raaciyeyna laba xasanuu la yimidba toban labaatan bay noqon kii wabarakaatuhu raaciyeyna saddex xasano oo midba toban la laban laabay soddon bay noqotay soo ma aragti waayahay rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariye wa qaala waxaanuu yihi xadiidun xasanun waa xadiid xasana buu yihi markaa xadiidka sheekh saliimna wuxuu odhanayaa waa saxiixun bishawaahidihi xadiidku waa xadiid sugan weeye calaa kullin waxaa xadiidka laga qaadanayaa xadiidta soo socotana waynu ku arki doonaa insha allah qofka meel ka yimaada ama socdee dad sidan oo kale u fadhiya ama meel jooga u yimaada isaga ayaa xaq loogu leeyay inuu salaanta he bilaabo salaanta isagaa bilaabaya isagaa hee ayaa bilaabay
oo imaka rasuulka iyo saxaabadu way fadhiyeen raggan kolba ninkii yimaadee soo gala ayaa heh salaamayey rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam uu ka jawaabayay taas waa taa waxaa kaloo laga qaadanayaa in kelimaadkan ilaa wa barakaatuhu la gaadhsiiya fadliga iyo ajarka heh ay leedahay sidaa awgeed dee ajarka waa inuu qofka muslimka ogaado oo uu shaqaysto waxaa kaloo laga qaadanayaa raddu salaam salaanta in la celiyaa salaanta marka hore in cid lagu bilaabaa waa sunna waajib maaha laakiin in la celiyo oo qofkii ku salaamay aada salaan salaantii ka celisaa iyadu waa waajib weeye sooma aragtid iyadu hee waa waajib haddii jamac la salaamona waajibkaasi wuxuu ku dhacayaa in mid ka midi dadkaa la salaamay mid ka midi inuu ka jawaabo salaantii uu celiyo sida hadda rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u celiyey waaya qaala wuxuu uhi wacan caaishata radia allaahu canha waxaa laga wariyey caaisha qaalat inay tidhi qaala lii rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu igu yidhi sala allahu calayhi wasalama haadaa jibriilu jibriil weeye haadaakani jibriilu jibriil weeye yaqra'u calayki xaal uu kugu akhriayo asalaama salaan xaalo uu kugu akhriayuu ku salaamayo marka haada waa ismu ishaara taasi waxay tusinaysaa inuu xaadir ahaa malakuljibriil waay qaalat waxay tihi qultu waxaan idhi wacalayhi asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacalayhi isagana korkiisa ha ahaata assalaamu iyo waraxmat ullaahi iyo wabarakaatuhu muttafaqu calayh marka waxay maaragtay waxay la timi faxayuu biaxsana minha waay fadliga caashana laga qaadanayaa radia allaahu canha iyo wanaagga ilahay iyo wanaagga ay lahayd hadii la idhaahdo muxuu malakuljibriil caaisho si toosa ugu ugu maaragtay salaami waayey si toosaba oo assalaamu calayka yaa caaisha tusaale ahaan ahlu cilmigu markaa jawaabay kaga jawaabaan dhowra oo halkeeda markaa lagu arki karo waaya xadiidkani markaa macnaha uu tilmaamayaa waxa weeye salaan qofuu qof kala salaamay ma gaadhsiin kartaa salaanta in la isgaadhsiin kara ayaa xadiidkani sheegaya hebel markaad aragtay igu salaan ya oo hebel uu ku soo salaamayo salaam buu kugu akhriyay dheh maxaa markaa lagu jawaabayaa wacalayhi asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatu ama wacalayhi asalaam soo ma aragta saasaa loogu jawaabay isnagana markaa salaami korkiisa ahaato qaala wuxuu uhi wahaakadaa waqaca fii bacdi riwaayaati صaxiixayni riwaayaadka صaxiixeynka qaarkood sidaasaa dhacday wabarakaatuhu wa fii bacdihaa barhkeedna waxaa dhacay bixadfihaa in la jaro oo waraxmat ullaahi lagu joojiyo wa ziyaadatu hiqati hiqada siyaadadeeduna maqbuulatun mid la aqbalayo weeye macnihii cid hiqo ahi siyaadada ay siyaadiso waa la aqbalayaa markaa wuxuu tilmaamayaa ziyaadada noocaas oo barakaatuhu rag hiqaadabaa siyaadiyey mar hadday hiqaadi ziyaadiyeen waa la aqbalaya saasuu ka tilmaamaya waayahay laakiin masalada ku saabsan ziyaadatu hiqati maqbuula dee sida aynu kutubta musalax iyo meelaha ku aragnay sida saxiixa laysa calaa iطlaaqiha cibaarada noocaas in sidaa loo idlaaqo oo la idhaahdo ziyaado kasta oo qof hiqaahi uu ziyaadiyo waa maqbuulo waa la aqbalayaa aye صaxiix ma aha waxbaa markaa waa la qaydaya waxbaa laga soo reebaya qaala wuxuu uhi mualifku wacan anasin radia allaahu canhu ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa takalama bikelimatin kelmad marka uu ku hadlo acaadaha ee acaada dikraha sheegisteeda waxa uu soo celin jiray alaaan saddex jeer xataa tufhama canhu ilaa laga fahmaayo oo laga qaadanayo oo kelmaddaa markaa la weeleynayo wa idaa ataa marka uu soo maro calaa qowmin duul markuu soo maro oo fasallama calayhim korkooda uu salaamana sallama calayhim wuxuu salaami jiray halaaa saddex jeer buu salaami jiray rawaahu lbukhaariyu imaamu lbukhaari baa wariyey wuxuu uhi wahaadaa maxmuulu wahaadaa xadiidkana maxmuulu waxaa lagu xambaarayaa calaa maa idaa kaana aljamcu haddii uu yahay jamacan la salaamaya kaiiran mid badan oo mar qura in la salaamo aan la wada maqashiin karahayn ayaa saddex jeer la salaamaya inta dhankaa laga joogsado assalaamu calaykum hore loo soo socdo assalaamu calaykum dhanka kale laga joogo assalaamu calaykum si ay u wada maqlaan waay xadiidkan horeynu usoo maray wejiyada loogu celcelinayo mid ka mida ayaanu sheegay wejiyada la saaray mid ka midoo halkan ku sheegay hore u inoo soo maray waa xadiidku wuxuu daliilu yahay in salaantii lagu celin karo haddii loo baahdo tusaalahaan dadku inay badan yihiin ama qofkii kumuu maqlahayn tusaale ahaan kumu he maqlhayn oo maaragtay uu ku maqli waayo suu doonabaa ku maqli waayo waada ugu celinaysa qaala wuxuu uhi wacan ilmiqdaadi radia allaahu canhu waa miqdaad ibnu اlaswad fii xadiidihi طawiila xadiidkiisii dheeraa waxa uu ku yidhi qaala wuxuu ihi kunaa waxaanu ahayn narfacu wa markaa u dhigaanu ahayn linabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalama nasiibahu qeybtiisa min alabani caanaha markaa ayaanu uga dhigi jiray qeybtiisa iyo nasiibkiisa waay fayajiiu min alleyli habeenkii buu iman jiray rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam dee howlihiisa iska badnaa markaa habeenkii buu iman jiray buu yidhi wa yusalimu wuxuuna salaami jiray tasliiman salaan laa yuuqidu aan toosinahay naa'iman qof hurda wa yusmicu waanu maqashiin jiray alyaqdaana ka soo jeeda fajaءa الnabiyu dabadeeta nebigaa yimi salى اllahu عalيه wasalam habeenoo fasalama wuxuu noo salaamay kamaa kaana yusalimu sidii uu dadka u salaami jiray rawahu muslim markaa xadiidkan xadiid dheer buu ahaa mucjizo ka mida mucjizaadkii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaamna uu tilmaamayo uu koobsanayay casharkeena dambaynu taa ku khulaasayn laakiin hadda maxalu shaahidka qofku markuu u yimaado dad qaarna ay hurdaan qaarna ay soo jeedaan muxuu yeelaya sidaa rasuulku yeeli jiray calayhi الsalaatu wasalaam oo salaam buu salaamayaa dadka inta soo jeedaana ay maqlayaan inta hurdee yar maaragtay gamadayna aan dhib ku noqonahayn ama aan ka sasinahayn ma faantay taasina waa min xusni adabihi calayhi الsalaatu wasalaam وجميiل أkلاaqه qال وعن أسmاء بنت يزيد رضي الله عنها أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم mر wuxuu soo maray rasuulku في الmسجiد masaaجidka dhexdiisa yوما maalin masjidka markaa waxa suurowda ashaas inay cahdiyadii tahay oo masjidkii rasuulka looga jeedo وcصبة iyadoo koox min النisاaءi dumarka ka mid ahaadayna qucuudun ay fadhiyaan faalwaai fa ashaara wuxuu ku tilmaamay biyadihi gacantiisa ayuu ku ishaaray bitasliimi salaanta gacantiisa ayuu maaragtay ku taagay oo uu ku ishaaray maxay salaamistii faalwaa wuxuu ku taagay macnihii uu ku ishaaray ay faashaara biyadihi gacantiisa bitasliimi salaanta rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidu xasanun tirmidi baa wariyey waana xadiid xasana buu yidhi xadiidku hase ahaatee xasan ma ahae waa xadiid daciifa shahr ibnu xawsha baa sanadkiisa ku jira waana sayiu lxifdi qaala wuxuu yihi wahaadaa kani xadiidkani maxmuulu waxaa lagu xambaarayaa calaa annahu in rasuulku sala allahu calayhi wasalama jamaca uu kulmiyey beyna lafdi dhawaqa uu salaanta ku dhawaaqay iyo walishaarati heh ishaarada oo uu kuna hadlay ishaarayna wayuayiduhu waxaa xoojinaya ana fii riwaayati abi daawuuda riwaayadda abi daawuud waxaa ku soo arooray wasallama calayna wuuna salaamay markaa riwaayadan dambe abu daawuud ee uu sheegayaa way sugan tahay laakiin ishaaradaasi kuma sugna wax markaa xadiidahoo sugan ama riwaayadaa hore u markhaati kacay oo sugan oo ishaaradaa sheegayaana ma jiro sidaa awgeed baa ishaarada ama salaanta ha la raaciyo haddaan la raacinna dee hadalkeedaba iska daa waxba la ishaari maayo afkunbaa dadka laga salaamaya waayo in la taago gacanta la taagiya waxaas maa habat miyaad adigu haysaa wax sugma ya waa tahay ee ma sugna sidaa awgeed dadka afkun baa laga salaamaya gacmaha la taagayo ama hala taago faraha hore asaabicda ama gacanta hala wada taago ama madaxa in xubnaha la ysku salaamana nahyi baa ku soo arooray ahlu cilmiga qaar ay quweynayaan nahyi baa hee ku soo arooray ma fahante markaa nahyi ha ku soo arooree sawkan xadiidkan kalena sheegaya faalwaa biyadihi alimaamu nawowi dariiqan uu marayaa waa iswaafajin la iswaafajinayo nahyigaa iyo maxay xadiidkan sugaaya ishaaradu inay soo aroortay markaa maslagan uu maray iyo sidanuu isku waafajiyey maxay tahay ahlu cilmi kalena way ku raaceen waxa weeye ishaare keliya oo aan salaan wadan lama ogola oo waa manhi oo nahyiga waxaa lagu xambaarayaa ishaaro keliya oo aan salaan wadan laakiin haddii salaantii iyo ishaaradii la israaciyo sax bay noqonaysaa nahyigiina waa laga badbaadayaa saasuu leeyahy ma fahamta laakiin taasi waxay suurogeli lahayd oo jamacaas uu suurogeli lahaa haddii xadiidkaa ishaarada tilmaamaya uu inoo sugnaan lahaa soo ma laakiin mar haddii xadiidka ishaaradu aanu sugnaynba wax kaloo u markhaati kacayo oo suganna aan la haynin dee asalku waa in afka un dadka laga salaamo nahyigaasina sidiisaa lagu xambaaro weliba inay caadada markaa kiristaanka iyo yahuudda iyo tahay ayaa xadiidkaasi nahyiga ku soo arooray uu tilmaamaya waayahay xadiidbaa waxaa ku soo arooray laysa mina man tashabaha bigayrina laa tashabahuu bilyahuudi walaa binasaara faina tasliima alyahuudi alishaaraةu bilasaabic watasliima الnasaara alishaaraةu biاlakufi xadiidkana ahlulcilmiga qaarkood way quweynayaan waay marka waxaan filayaa ishaaradaasi makawaaba iska faaftay soo maha weliba qowlkan alimaamu nawowi rajaxayna haddii la israaciyana iyada malaa ishkaalma kuma jiro ya haddii ishaarada iyo salaanta la israaciyo malaa taasi iyadu maxalunisaac way ka baxsanay ya waay wax sugan inta la helaayo macni waxa weeye waa salaantun baa lagu lagu lagu degeysanaya naafka dadka laga salaamo qaala wuxuu hi can abi umaamata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama ina أwlى الnaas dadka waxa ugu mudan bilaahi ilaahay xaggiisoo ilaahay ugu dhowaanshaha ilaahay ku xaq leh man badaahum qofka ku bilaaba bisalaami salaanta marka ina أwlى الnaas macnaheed wuxuu noqonayaa ay axaquhum biاlqurbi minhu dhowaanta ilaahay loo dhow yahay waxa dadka ugu dhowo ugu mudan man bada'ahum bisalaam ka salaanta ku bilaaba rawaahu abu daawuuda bisanadin jayidin ورواه الترمذي بنحوه وقال حديث حسن وقد ذكر بعده واي أبو داود با إسناد جيد كوريي بويري واطه كان حديث كلام الشيقية حكو حكسيال كاينك يا waay adigu calaa kulli xaal xadiid kalaa jiray aniga ioma dhigin laakiin xadiid kalaa nuska halka ku yaalay nuska mianaysa ahayn xadiidka abi jurayin bu idinku xigsiyey miya waan garta قال وxuu hi وعن أبي juرayi الهujaymiي رaضي الله عanه waxaa laga wariyey صaxaabigaasi jaaبir بن sulaym baa magaciisa la odhan jiro horaynu usoo maray qaala inuu hi atytu rasuul الlah rasuulka ilaahay baan u imi salى الlaه عaليهi وasلم faqultu waxaan idhi عalayka السalاam ya rasuul الlah calayka korkaaga ha ahaata asalaamu salaani ya rasuula allah qaala wuxuu uhi laa taqul ha odhan calayka asalaamu faina calayka asalaamu taxiyatu lmowtaa rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waqaala xadiidun xasanu saxiixu waqad sabaqa biquulihi xadiidkan dhowaan baynu soo maray isagoo dheeroo xadiidu markaa saxiixaanu ahaa faina calayka asalaam taxiyatu lmowtaana waynu soo sharaxnay waxa looga jeedo oo caadada carabta ayaa waxay ahayd markay qof dhintay ka warramayaan inay calaykada soo horreysiiyaan ma fahante saa awgeed baa ashcaartoodii ay ku soo aroortay ee maaha macnuhu dadka dhintay baa sida loo salaamayaa taana waxaa u daliila axaadiidta ku soo aroortay ziyaaratu lqubuur marka lala imanaayo dee calaykadan lama horreysiina sidan saxdaa baa loo salaamay assalaamu calaykum أهل الdياar iyo wixii la mid a السلاaم عaلaيكم أهل dاar qوم مؤمiنiiنa وإna إن شhاء الله بكم لاaحقuن inagii xadيiثka soo maray xadيiثkaa hore iن أولى الناaس باللahi maن badأهم بالسلاaمna waxaa laga faa'iideysanayaa waxa weeye in dadka salaanta waxa weeyaan maaragta lagu badiyo oo had iyo jeer qofka salaanta ku horeeya uu yahay qofka wanaagsan ee fiican waay baabu aadaabi salaami salaanta aadaabteeda ayuu baabu yahay وعn أbي هurayرaةa رaضي الله عanه أنa rasuul الlahi slى الlaه عaليهi وasلم qaala wuxuu yihi يuslm wuu salaamayaa alraakibu ka waxfuushani cala almaashii ka socdaa ee lugeynaya ayuu salaamaya waalmaashii ka soconayaana cala alqaacidi ka fadhiyuu salaamaya waalqaliilu dadka yarina cala alkaiiri kuwa badan bay salaamayaan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayati lilbukhaariyi riwaayad kaloo bukhaariga u suganna waxaa kusoo arooray wasagiiru ka yarina cala alkabiiri ka weyn buu salaamaya dadku siday u salaamayaan cidda salaanta bilaabaysa iyo sida salaanta cidda ay tahay inay bilowdo ayaa xadiidkana ka warramaya oo qof wax fuushani wuxuu doona ha fuushanaado gaadiidku way noocyo badan yihiin la fuulaa wuxuu doona ha fuushanaada isagoo wax fuushan hadduu soo maro dad qof soconaaya wuu salaamaya ka soconayaana ciddii fadhide ee uu soo maray buu isna salaamaya dadka yarina dadka faraha badan bay salaamayaan oo in yari hadday u timaado in badan inta yar bay tahay inay he salaanta iyagu bilaabaan qof yar iyo qof weyne hadday kulmaanna salaanta iyomaa bilaabaya ka yar baa bilaabaya waayo qofka yar waxaa laga rabaa ka weyn inuu ixtiraamo iyo inuu qadariyo inuu tawaaduco sidaa awgeed baa xadiidku ku soo arooray ka yari salaanta qofka weyna ku bilaabo waay marka saasaa loo kala bilaabaya qaala wuxuu uhi wacan abi umaamata suday bni cajlaan albaahiliyi radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama ina awla nnaasi dadka waxa ugu dhow oo ugu mudan bilaahi ilaahay man badaahum bisalaami salaanta kubka ku bilaaba rawaahu abu daawuuda biisnaadi jayid abu daawuud baa sanad jayida ku wariyey kii aan doonayo waa kan halkan uu ku soo celiyey ma garanaysa warawaahu tirmidiyu tirmidi baa saasoo kale wariyey can abi umaamata buu ka wariyey radia allaahu canhu qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay o arajulaani labada nin yaltaqiyaani way kulmayaane ayuhumaa koodibaa yabda-u ku bilaabayo bisalaami salaanta oo waxor salaamayo qaala wuxuu ihi awlaahumaa bilaahi tacaala ka ilaahay ee u dhowee maaragtay ilaahay jala wacalaa daacadiisa u degdegaya ee ilaahay agtiisa ku mudan ee ku fiican qofkaasaa salaanta ku bilaabay qaala tirmidiyu xadiidu xasanu tirmidi wuxuu ihi xadiid xasana weeye xadiidkana calaa kulli xaal waa xadiid sugan imaamu alalbaanina uu saxiixiyey waa xadiid sugan weeye baabu istixbaabi icaalati salaami marka dadku markaanay ahayn tusaale ahaan kuwaa la soo sheegay qof socdo oo dad fadhiyo u yimid oo mid fadhiyo soo maray ama dad yaroo dad badan la kulmay ama qof yaroo mid weyn la kulmay ama qof wax fuushanoo dad kale soo maray markaan noocyada ahayne dad kale ay si dee iska kulmaanuun iyomaa salaanta ku horeynaya inay markaa salaanta u kala dheereeyaan weeye oo mid waliba uu isku dayo inuu ka kale salaanta hee uga horeeyo waa inuu taa isku dayo baabu si ajarkaa uu hela de baabu istixbaabi icaadati salaami wuxuu baabu yahay sunaynta la suneeyey salaanta in lagu celiyo oo maaragtay salaantii uu soo celiyo calaa man cid in lagu celiyo takarara ay soo noqnoqoto liqaa'uhu la kulankiisu calaa qurbin meel dhow lagula kulmo bian dakhala waaba inuu soo galo uma kharaja dabadeetana uu baxo uma dakhala haddana uu soo galo filxaal isla markaaba aw xaala ama uu kala teedho beynahumaa labadii qof shajaratun geedi ay kala teedho wanaxwuhumaa iyo waxyaabaha lamidka ahi waay yacnii qofku labada qof mar kastoy kulmaan waa in he ay isa salaamaan buu ka wadaa salaantii waa la soo celinaya qof baa imaka xalqadda inala soo fadhiisto o ina salaamay haddana wuu yaro noqdo dib buu noqdo halkaa dan buu dib ugu yaro noqday uu soo noqday haddana inuu ina salaamo mashruuca soo ma aragti dib buu haddana isla markiiba u yaro noqday uu soo noqday inuu ina salaamo mashruuca laba qof baa wada socday geed baa midba dhinac ka marwo kala qariyey inaysa salaamaan marka ay halkaa hore ku kulmaan ayaa mashruuca ama gaari baa kala qariyey ama gidaar baa kala qariyo guriga ama masaajidkaasu midba dhinac ka maray halkaasay ku kulmaan inayso salaamaan ayaa kolkaa mashruuca soo ma aragtid oo labadii qof ee aan beryaha iyo beryaha isarag ama maantao dhan kala maqnaayoo qura maaha kuwaysa salaamaya labadii wada joogay kii kula yar fadhiyay hadduu kaa yar baxo halkan gaadhuu soo noqdo uu he uu ku salaamaya wacan abi hurayrata radia allaahu canhu yo fii xadiidi lmusii'i salaatahu xadiidkii ninkii salaadiisa xumeeyey markuu ka waramayo abu hurayra wuxuu yihi waa xadiidkii caanka ahaa ee axkaamta salaada in badan oo ka mida laga faa'iidaysan jiray annahu jaaa ninkaasi uu yimi oo fasallaa wuu tukaday uma dabadeetana jaaa ila nabiy nebigu u yimi sala allahu calayhi wasalam oo fasallama calayhi u salaam faradda calayhi salaama salaantii buu ka qaaday faqaala wuxu uhi irjic noqoo fasalli tuka fainaka adigu lam tusalli waxba maa tukani farajaca wuu noqdo fasallaa haddana wuu soo tukaday uma jaaa haddana wuu yimo fasallama wuu salaamay cala nabiyi nebiga sala allahu aleyh wasalam xataa facala daalika ilaa arrinkaa uu sameeyey alaaa maraatin saddex jeer muttafaqu calayh markaa shaahidku waxa weeye mar kasta oo uu halkaa kusoo tukaduu rasuulka haddana kusoo noqdo wuu salaamayey soo ma aragti xataa isagoon masaajidkiiba dabadda uga bixin mar kastuu ka tago meel dhow halkan uu ku tukanayo uu tagu haddana soo noqdo wuu salaamayey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam arrinkaa uu qirayo kuma qabsano mu odhan salaantanaad soo celcelinaysaa sax ma aha ee waa uu iqraariyey soo ma وعنه وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري إذا لقي أحدكم مدكين أدولك ما أخاه ولا لكي فليسلم عليها سلام فإن حالت هذيك لنحق شوك لتيد بينهما نحدد شجرة جيدي أو جدار ما جدار أو حجر ما نجح ثم دبلتنا لقيه لكل ما فليسلم عليها سلام رواه أبو داود أبو داود باوري xadiidkuna waa صaxiix xadiid صaxiixa alimaamu اlalbaniyuna uu صaxiixiye raximah اllah baabu istixbaabi الsalaami ida dakhala beytahu wuxuu baabu yahay in la suneeyey salaanta qofku markuu gurigiisa galo waa yahay qaala اllahu tacaala alla wuxuu uhi faida dakhaltum marka aad gashaan buyuutan guryo fasalimuu salaama calىa anfusikum nafihina taxiyaة min cindi اllahi mubaarakaة طayiba guryaha aayaadka hore ama aayadda qeybtooda hore ay sheegaysay qofku wax ka cuni karana waxaa ka mid ahaa maxay gurigiisa laftiisa laysa calaykum junaaxun an taakuluu min buyuutikum aw buyuuti aabaa'ikum aw buyuuti ummahaatikum aw buyuuti ikhwaanikum aw buyuuti akhawaatikum aw buyuuti acmaamikum aw buyuuti camaatikum aw buyuuti akhwaalikum aw buyuuti khaalaatikum أو ما ملكتم مفاتيح أو صديقكم ليس عليكم جناح أن أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا guryaha samaragtay waxa weeyaan aayaadka ilaahay kaga soo warama markaa gurye markaa gelaysaan ee salaama xataa qofku markuu gurigiisa gelayo isti'daan uma baahna inuu idha ma soo galaa dee waba gurigiisii laakiin dadka jooga iyo ehelkiisa inuu salaamo weeye kow isla markaana waxa iska fiican inuu maaragtay si yar sanqaro oo dee dee dumar muxaarimi ay meesha joogaan aan muxaarimta ka mid ahayn iyo baa iska dhici karta ama cid baa u timi adigu calaa kulli xaal in maaragtay lasii sanqaro la isdareensiiyo inuu meesha deeni soo gelay وعن أنس رضي الله عنه قال وحر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحي يقول يا بني إذن كيقيو إذا دخلت marka aada galayso u gelaysa calaa ahlika reerkaaga fasalim salaan yakun wuxuu noqon salaantaasi barakatan calayka khayr badan oo korkaaga ahaada iyo wacalaa ahli beytika ahlu ahl qoyskaagaba adiyo qoyskaagaba barakay u noqone salaan reerkaaga markaad u gelayso rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidu xasanu صaxiixu xadiidku laakiin waa xadiidu daciifa weeye alimaamu اlalbaniy uu daciifiye waayo sanadkiisa waxaa ku jira nin la idhaahdo cali bnu zayd ibnu judcaan waana daciif weeye qaala baabu salaami cala sibyaani xadiidku daciif ba ha ahaadee laakiin waa la salaamayaa dadka guriga loogu tago wuxuu baabu yahay asalaami cala sibyaani caruurta yaryar in la salaamo caruurta yaryar in la salaamo oo salaantu dadka waaweyn un gaarkuma aha can anasin anas waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ya annahu anas mara wuxuu soo maray calaa sibyaanin caruur yaryar oo fasalama calayhim kolkaasuu salaamay wa qaala wuxuu yihi kaana rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yafcaluhu mid sidaa sameeya rasuulkaa intuu caruurta soo mara salaami jiray buu hi muttafaqun calayh marka tacliim bay u tahay marka la salaamayo sidaasoo kale dadkii waaweynaa inaanay ka didin bay u tahay oo haddii allaba kuu roon yahay ay ku soo hirtaan halkaa aynuu dayno subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online